بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين نقول حشرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كصدر يتضوى وحانا كبلا مني باب كاللحاد أو شيخ بابي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب كوان وحو باب يهي من الشرك إن الشرك كمد يهي لبس الحلقة waxaan jinjimaha la yidhaahdo oo macnaha giraanta ay yidhaahdaan oo gacmaha gashadaan oo in badan aad arkaysid dadku inay gacanta u gashanayaan jinjin ay leeyihiin maar baa laga sameeyey ama xadiid wuxuun laga sameeyey markaasay waxay leeyihiin waxay celinaysaa xanuunada qaar waxay leeyihiin robotism baan ka gashaday oo la iigu akhriyey qaar waxay ku leeyihiin isha qaar waxayn xanuuno kale waxaasoo dhan ayay u xirtaan walkhaydi iyo waxa weeye waxaan dunta la yidhaahdo khaydku waa dunta dun yara ama xadhig ayay gacanta ku xiranayaan ama dhexda ku xiranayaan ama qoorta ku xiranayaan ay leeyihiin waxbuu iga celinaya wanaxwihimaa iyo wixii la mid ah oo xagga caqiidada ay ka aaminsan yihiin kala mid ah waxay doonaanba ha noqdeene marka waxaasoo dhan waxa kulminaya waxay tahay waa lirafci lbalaa ay liajli waxay u xiranayaan dhibaato inuu ka dulqaada haysay xanuun ihayabu iga qaadayaa buu kuleeya ow dafcihi ama mid soo socda xanuun soo socday ayuu celinayaabuu ku leeyahy idan markaa waxa kulminaya iyagoo dhan waxay tahay dadka qaar waxay ka dhigayaan xalaqa oo macdana qaar waxay ka dhigaan oo aada u xirtaan bahashaan la yidhaahdo caagga ah oo fuustooyinka marka saliidda lagu keeno afkeeda laga furo ayay gacanta gashanayaan waxay leeyihiin waxay iga celinaysaa xasaasiyadda robotiisimada muruqa gacanta gala waxaasoo dhan baa la igu akhriyayoo waxaasay iga hor istaagaysaa oo iga qaadaysaa bay ku leeyihin ha qaarba nooc bay marka mid maara mid macdana midba noocu doono ama dun ay xirxiranayaan xari ka dhigayaan oo markaa waxaa isku xirayaan ama qaar waxay samaynayaan sida axaadiidta ku arki doona aleesha badda laga soo saaro oo dun intay ku xirxiraan ay markaa qoorta ku xiranayaan qaar waxay samaynayaan dukaankay riddiisay ku xirayaan biyay badda ka soo qaadayaan dhalo yar bay ku shubayaan markaasay dukaankay riddiisa ku xirayaan ishay celinaysaabay ku leeyihiin qaar waxay samaynayaan ukunta gorayada inta soo qaadaan ayay markaa inta ka daadiyaan wixii gudaha ugu jiray ayay waxay ku xirayaan dukaankay riddiisa qaar waxay samaynayaan baabuurka ay wataan ayay meeshaas gudaha oo muraayida yartaaba waxay ka lulayaan tusbax bay ka lulayaan qaar waxay ka lulayaan warqad yar oo wax ku qorqoran yihiin qaar waxay ka lulayaan kabdacasa bay gadaal ugu xiraan gaariga kulli waxaasoo dhan waa isku wada mid weeye sababtu maxay tahay waxa kulminaya waxay tahay ictiqaadkan ay dadku ictiqaadeen waxaani inay dhibaato celin karaan ama dhibaato kugu dhacday kaa dulqaadi karaan waxaana taa baabi'inaya macnaha oo adilada uu shiikhu inoo keeni doono ayaa inoo caddaynaysa iyo adilo uusan keeninba maalan shiikhu waxa uu deliishaday aayadda qur-aanka oo fii suurati zumar afara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah in araadani allaahu bidurin hal huna kaashifaatu durih iyo wuxuu deliishaday saddex xadiid oo inoo imaan doonta casharkan marka waxaan ku sharaxaynaa aayadda iyo macnaha baabka axaadiitana casharka dambaan ku sharaxaynaa haddaba intaynu aayadda u gelin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam shiikhu ma keenin xadiidkii cabdullaahi bni cabbaas oo macruufka ah ixfad illaaha yaxfadka nebigu xadiidkaa wuxuu ku sheegay waclam ana maa asaabaka lam yakun liyokhdaaka waxay kugu dhici lahaa kuma seegayaan wamaa akhda'aka lam yakun liyusiibak ruficat alaqlaam wa jafat asuxuf idan marka waxay kugu dhici lahaa waa maktuub waa kuu qoran yihiin marka aleel yara iyo xarig la xirtay iyo dul meel lagu xiray iyo jinjin la gashaday iyo wax ilaahay kuu qadaray oo qadar alqadaa walqadara ma celin karaan wixii allah kuu qadaray waa maktuub waa qoran yihiin cid kuu kaa celin kartana ma jirto akhi fillaah waana taa ogaad allah ayaa addaaru naafica waxa weeye khayrkana ilaah baa keena dhibtana ilaah baa laga magan galaa waxa weeye cid kale ha ka raadinin ducooyinkii nebiga waxaa ka mid ahaa allaahuma anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk shifaaun laa yuqaadiru saqama ha ishfi wa anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk idan marka allah ayaa caafimaadka la weydiistaa cid kale oo wax kuu qaban kartaa ma jirto haddaba waxaanay xaggee bay baabu shirki kala xiriiraan xalaqadan la xirtay iyo duntan iyo waxaan baabu shirki buu shiikhu u baabeeyey waa isagii awal inoo sheegay baabkii dambe markuu dhammeeyey waxaa sii caddaynaya buu yidhi tafsiiru tawxiid abwaabta soo socota kanuu ka bilaabay marka waxay yidhaahdeen culummadu sida sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala marka uu sharaxayo waxa uu leeyahay asbaabta sideeda waxaani la xirtaa waxa weeye haddii ay noqoto asbaab baabu shirki waxay ka soo gelaysaa haddii asbaab laga dhiganayo oo qofku uu yidhaahdo sabab bay u tahay waxaani oo haddii aan xirto shaygan dhibaatadiibuu iga dulqaadaya hadduu ictiqaado oo sababtaa u ictiqaado waxaan u xiranayaa xanuunkaa iga ba'aya oo iyadaa baabi'inaysa xanuunka hadduu u ictiqaado shirku akbar buu noqonaya waayo asbaabta saddex baa loo qaybiyaa waxa weeye inay noqoto shirku akbar ama ay noqoto shirku asqar ama ay noqoto waxa weeye wax maaragtay caadaa oo aan dhib lahayn oo asbaab mashruuc oo bannaan haddaba hadda shirku akbar laga hadli mayo hadda waxaa laga hadlayaa shirku asqar ayaa laga hadlayaa marka meesha ay shirku asqar ka tahay waxay tahay asbaabta mashruuca ah oo la inoo banneeyey waa qur-aankoo la ysku akhriyo oo qur-aanku waa shifaa allah subxaanah wa tacaala ayaa ka dhigay shifaaun limaa fi suduur wa nunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun wa raxmatun lilmu'min idan qur-aanku waa dawo waana laynoo sharciyeeye in la ysku akhriyo sunnaha nebiga iyo adkaarta in la ysku akhriyaa waa dawo waa laynoo sharciyeeye waa sabab in la ysku duceeyo waa sabab oo la ysku tufo oo la ysku duceeyo idan marka asbaabta noocaasa iyagu ta'hiir ma lehee waa asbaab ilaahay baa laakiin waxna caafiya oo biskoodka iyo waxa weeye caafimaadka iyo khayrka ilaah baa keena laakiin waa asbaab loo marayo oo waxa weeye mashruuca weeye in la isdaweeyo dawo la qaataa waa asbaab mashruuca wax dhibaataa ma leh taa waa bannaantoo shirki ma aha asbaabna waxa weeye waa asbaab waxa weeye tajribo loo ogaaday oo waxa weeye la tajribeeyey sida dawooyinka dhakhaatiirtu qorayaan oo tajribo lagu ogaaday oo la tijaabiyey waa asbaab caadiya la yidhaahdaa haraad baa ku hayay biyaad cabtay oonkii waa kaa baay haddee ilaahay baa kaaga bi'iyeyoo ta'hiirkan sameeyeye biyuhu keligood waxba kaama baabi'in karaan haddaan ilaahay kaaga qaadin oonka cuntada keligeed gaajada kaama qaadi kadho haddaan ilaahay sabab kaaga dhigin taana marka asbaab caadiya la yidhahda wax dhibaataa male waxaa jira asbaab wahmiya marka wax gebigoodaba aan sharcina ku taagnayn dadku iska aamineen oo ictiqaadeen oo sabab ka dhigteen waa kuwaan oo kale xarig baa la xirtay jinjin baa la xirtay aleel baa la xirtay shirku asqar bay noqonaysaa waayo wuxuu aaminay sabab aan ilaahay sabab ka dhigin oo laynoo sharciyey inbuu sabab ka dhigay marka waa shirki asqar bay markaa noqonaysaa intaasoo dhan marka ayuu baabka soo wada gudagelaya waa in la iska ilaaliyaa waxyaalaha dadku ay aada u ictiqaadaan ilmaha ay u xiraan waxaasoo dhan looma baahna axaadiidtana waynu ku arki doonnaa allah subxaanahu wa tacaalaa ayaa waxaasoo dhan laga magan galaa waxa uu deliishaday shiikhu qowluhu tacaalaa qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah in araadani allaahu bidurin hal hunna kaashifaatu durri ow araadanii biraxmatin hal hunna mumsikaatu raxmatih qul xasbiya allah calayhi yatawakalu mutawakkiluun waa fi suurati zumar su-aal baa lagu bilaabay waxaa la yidhi qul waxaa ku dhahdaa nebi maxamedow mushrikiintii afara'aytum iiga warrama maa tadcuuna ay alladii tadcuuna kuwaan aad baryaysaan waa maa mawsuula waa alcumuum wax walba oo ilaahay ka sokeeya oo la baryaa soo gelaya awliye ha noqdo malaa'ig jin insi shayaadiin waxa weye sanamiyo wax alla wixii la baryo awliyo ama ha dhinteen ama ha noolaadeen kulli waa soo gelayaan maa tadcuuna min duuni illaah waayo adducaau waa cibaada halkan marka labadii ducaba waa soo gelayaan ducaau alcibaada wa ducaau almas'ala tadcuuna waxay xambaartaa kuwa aad caabudaysaan iyo kuwa aad u yeeranaysaan oo wax weydiisanaysaan labadaba waa soo gelayaan ducaau almas'ala wa ducaau alcibaada ducaau lmas'ala waa markii wax la weydiisanayo ducaau lcibaadana waa marka loo khuduucayo oo waxa weeye la baryayo oo loo sujuudayo idan kulligood iiga warrama in araadani allaahu hadduu allah ila doono bidurin dhibaato hal hunna kaashifaatu durri ma yihiin kuwaan aad baryaysaan kuwo dhibaatadii ilaahay keenay iga dulqaadi kara ha waa lirafci lbalaa meeshuu shiikhu u keenay waa lirafci lbalaa dhibaato igu dhacday xanuun baa igu dhacay xanuunkii ma iga dulqaadi karaan faqri baa igu dhacay faqrigii ma iga dulqaadi karaan waa maya idan marka maxaad u baryaysaan weeye haddayna waxaa awoodin maxaad u baryaysaan wey hal hunna kaashifaatu durri ow araadanii biraxmatin hal hunna mumsikaatu raxmati haddii ama naxariis ilaahay ila doono caafimaad maal awlaad cilmi wanaag wixii ilaahay ila doono hal hunna mumsikaatu raxmati ma joojin karaan iyagu oo ma ii diidi karaan oo ma iga celin karaan waa maya idan su-aashaa markii lagu wajahay ma jawaabi karaan fasakatu waa aamuseen sida uu ibnu kathiir ka soo guuriya muqaatil nebigu markuu aayadda akhriyay fasakatu waa aamuseen waayo sababtu maxay tahay mushrikiintii carabtu waxay aaminsanaayeen sida qur-aankaba ilaahay inoogu caddeeyey waxaan ay baryayaan inay ka dhiganayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribunaa ila allahi sulfa waxay lahaayeen iyagu waxnama tari karaan oo caafimaad ma keeni karaan oo roob ma keeni karaan laakiin ilaahay bay noo dhowaynayaanoo ilaahay baa ka raalli noqdayoo ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa haa shufacaaunaa cinda allaahi weeye bay lahaayeen haaulaahi shufaacauna cinda allah idan ma ay aaminsanayn inay iyagu wax keeni karaan waxna celin karaan saa daraaddeed haddii la weydiiyo yaa ida abuuray allah yaa samada abuuray allah way way ogolaayeen wax walba yaa ida irsaaqa allah kuwaan maxay tarayaan maya ilaahay bay noo dhoweynayaan idan waa wasiila marka wasaa'id bay u ahaayeen iyo ilaahay baan ugu dhowaanaynaa bay ku leeyihiin idan marka waa dad badan oo muslimiina maanta ku dhacay shirkiga oo waxay ku leeyihiin awliyada waxaanu u baryaynaa ilaahay bay noo dhoweynaya ilahay agtiba nooga shafaac qaadaya ha ilaahay bay noo baryayaan ilaahay baa wanaagooda wax nagu siinayuu ku leeyahy ha waxaasoo dhan waa shirki wax bannaanna ma aha ma ogid ilaahay agti cidda waxa kuu dhoweynaya ilaahay agti waxaa la hubaa oo kuu dhoweynaya aliimaanu waalcamalu saalix iimaanka iyo camalka saalixa qur-aanka ilaahay akhriso sunnaha nebiga baro cibaadada la imow ilaahay bari caqiido saxiixa taasaa ilaahay loogu dhowaadaa mhm waana xadiisulqudsiga waatuu ilaahay ku caddeeyey wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaratuhu calayh idan marka ilahay waxaa loogu dhowaadaa alacmaal asaalixa ee looguma dhowaado shirki ilaahay looguma dhowaado marka way jawaabi waayeen waxay ku jawaabaanna ma hayaan fa sakatuu markaasaa ilaahay waxa uu yidhi qul xasbiya allah haddaba waxaa ku dhahdaa nebi maxamedow xasbiya allaah ey ilaahay baa aniga igu filan xasbii ay kaafi weeye kaafi allah allah baa igu filan marka allah subxaana wa tacaala baa aniga igu filan oo dhib iyo dheefba ilaahay baan ka sugayaa waxna igama qaadi karaan waxaan waxna ima tari karaan mana doonayo idan akhi fillaah wa ukhti fillaah marka aad xalaqada xiranaysid ama dunta xiranaysid maa dhahdeed xasbiya allah ilaahay baa kugu filan alaysa allahu bikaafin cabda haa wa cala allaahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu idan marka ilaahay baa igu filan dheh haa qul xasbiya allah markaasaa ilahi wuxuu dhaha calayhi yatawakkalu lmutawakkiluun calayhi ay laa calaa gayrihi allah ha tala saarsadeen cid kale yayna tala saaranin kuwa wax tala saaranaya calayhi falyatawakkalu lmutawakkiluun qofkii wax tala saaranaya ilaahay ha tala saarsado taasuu ku badbaadayaa oo taa weeye midda xaqiiqada laakiin haddaad tala saaratid wax makhluuq ah ma badbaadaysid waxna kuma tari karo aayaddan marka waa waadixisay dariiqa waadixa oo xaqa bay caddaysay waana dariiqii ambiyada nabiyullaahi nuux calayhi salaam markuu qoomkiisii la hadlayey waxa uu ku yidhi fain kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaahi facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum huma laa yakun amrukum calaykum gumma huma qduu ilaya walaa tundiruun ha waxa uu yidhi arrinkiin anugu ilaahay baan tala saarsaday buu yidhi idinku marka arrinkiinna inta jamcisaan idinka iyo iyo sanamyadiinuba wax alla waxa igu samayn ka dhaan igu sameeya waxna ha ii kaadineen nabiyullaahi huud saasoo kale markay ku yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatinaa bisuu markay yidhaahdeen waxaan u malaynaynaa sanamyadayadaa dhibaato kuu geystay oo ku derderay waa meesha soomaalidu maanta ka yidhaahdaan war awliyada yay ku derderin haa awliyadu yay ku derderin oo awliyada waxa ka sheegan yay ku derderin xaggee bay yaacayaan oo ii derderayaan awliyada mar hore lafahoodii aboor cunay bay ku leeyiin waxbay derderayaan waxaasi waa khuraafaad la iska dhaadhiciyey wa waxa uu yidhi nabiyullaahi huudna markay saa ku yadhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu alatinabisu qaala inii ushidu allaha washhadu annii barii'u mima tushrikuun min duuni waxaan ilaahay markhaanti gelinayaa idinkuna ka markhaanti noqda anigu inaan beri ka ahay waxaad shirkiga ku samaynaysaan oo ilaahay ka sokeeya fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun kolligiin intay isku tagtaan aniga waxaad samayn ka dhaan igu sameeyo limaadaa inii tawakaltu cala allaahi rabbii wa rabbikum anugu ilaahay baan tala saarsaday buu yidhi waxaad wax iga qaadi kartaanna ma jirto ilaahay baa igu filan waa xasbiya allah wa nicma alwakiil waa markii nabiyullaahi ibraahim waatuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil nebi maxamed waa yidhi marka calaa kulli xaal ikhwaani fillaah shirkigu waa khatar wey waciidkiisiina waa soo marnay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa culummadana qaar baa waxay yidhaahdeen shirkiga asqarkaa xataa lama dhaafo hadduu qofku ku dhinto marka qofku intuu maanta nool yahay waa inuu toobad keeno axaadiidtana waa arki doonaa jinjin iyo xarig meel lagu xirtay waxba ku tari mayaan ilaahay ha laga baqo shirkigana ha la yska ilaaliyo shirkigu waa soo dhuumasho badan yahay waana qarsoon yahay waynu soo marnay baabulkhawfi min ashirki inuu nebigu tilmaamay oo yidhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar alriyaa iyo wixii la mida marka aad iyo aad ha la ysaga ilaaliyo shirkiga kiisa yar asbaabta waxaa la qaadanayaa wixii ilaahay iyo rasuulku sharciyeeyeen iyo wixii tajribe iyo caafimaad iyo cilmi lagu ogaaday oo dariiqada dhakhaatiirta iyo wixii la mida amaa wixii kale wahmiya la yidhaahdaa waa baatila wax jirana ma aha nas'alu llah asalaama walcaafiya walxamdu lilah rabbi alcaalamiin